bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha daalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habe wacan u wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay akhyaartana dhegeysataa caawa waa habeen khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa kusoo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi oo ay maanta shirar ay kaga furmeen dalka jabuuti shirarkan oo lagaga hadlayo dib u soo nooleynta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxtooyada soomaaliya oo xog ka bixisay kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo weliba madaxweynaha somalilan ay ku yeesheen dalka jabuuti islamarkaasina uu goobjoog uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxyaabaha sida gaarka lagaga hadlayo ayaanu caawa ah barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kaleanu caawa idinla wadaagi doono sidoo kaleetana barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah hay-adda surdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed nisagoo gacanta ku dhigtay rag la sheegay inuu ku jiro nin ajnebi ah oo u dhashay dalka uganda kuwaasi oo ku wajahnaa deegaanaday ka arimiyaan dagaalamayaasha shabaab iyo qalab elektaroonig ah oo la sheegay inay u wadeen deegaanada ay kooxdu maamusho waxaa idiin soo gudbin doonaa war ka soo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka oo lagaga hadlay gacan ku-dhigista raggani ee la tuunsan yahay inay ku wajahnaayeen deegaanada shabaabku ay maamulaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka oo ah ku-simaha madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale maanta waxay magaalada muqdisho ay kaga qaybgaleen kulan loogu duceynayo allah u raxmadee marxuumad xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo muddo dheer ka tirsaneyd baarlamaankiiyo golaha xukuumadda haddaba hadaladii halkaasi laga jeediyey ayaanu sidoo kale caawa barnaamijkeenna kusoo gudbin doonaa islamida waxaan idinla wadaagi doonaa howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ee ka socanayo gobolada dalka warar ayaan idinkaga heenaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa oo caawa barnaamijkeenna qeyb ka noqon doono gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo markaasi isaguna maanta magaalada muqdisho ka furay madal la xidhiidha arrimaha waxqabadka gobolka banaadir iyo qorshayaasha sanadka soo aadan ee laba kun afar iyo labaatan hadal uu halkaasi ka jeediyan ah waan idinla wadaagi doonaa maclumaajadaasi wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijkeenna ku dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cusmaan indhowe mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa iska jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waxaan duleenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan barnaamijka wareega wararka ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona wuu idinkaga imaanayaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayanu caawa hambaqaadi doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararka la xiriira shirarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha somalilan muuse biixi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalahan ee jabuuti ismaaciil cumar geele kaga furmay dalka jabuuti shirkan saddex geesoodka ee lagaga hadlayo marxaladda guud ee wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ayaa yimaaday kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ay gaareen dalka eh, jabuuti wafdiga soomaaliya uu ku jiro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha wadahadalada sooma madaxweynaha soomaaliya ayaa eh, shirkaasi eh, la yeeshay ama eh, shirkaasi u dhexeeya isaga madaxweynaha eh, somalilan iyo mm, markaasi madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxuu ka furmay dalka jabuuti waxaana uu noqonayaa shirkii labaad oo ay dalkaasi jabuuti ay ku yeeshaan is arag hore ayaa jiray oo markaasi ay isku arkeen madaxweynaha somalilan muuse biixi madaxweyne xasan sheekh dalka jabuuti mar eh, xilli ay ka qeybgalayeen madal markaa eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaha somalilan kulmisay sidoo kale eh, wararka laga helayo kulamadaas ayaa waxay sheegayaan in eh, kulankan uu goobjoogu ka ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle uu yahay mid horudhac ah siday sheegayaan ila wareedyo wargal ah ujeedada kulankan waxaa la warinayaa inuu yahay sidii dib loogu sii ambaqaadi lahaa wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ka oo in muddo ah hakad ku jiray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo goorsii horeysay isagay wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo ay qeyb ay ka yihiin wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda ee doctor sacad cali shire qorsheynta iyo horumarinta somalilan mudane axmed maxamed diiriye iyo eh, xubno kale oo ay ku jirto haweeneyda madaxweynaha ama maamulka somalilan u qaabilsan arrimaha wadahadalada soomaaliya iyo somalilan marwa adna aadan ismaaciil hogaamiyaha ee somalilan ayaa shirkaasi tegay ee goor sii horeysay isagoo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay isku arkeen dalka jabuuti isku xirka shirkan iyo qabanqaabadiisuna waxaa iskale madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilanba sidoo kale tana ah guddoomiyaha urur goboleedka igaad waxaa la rajeynayaa in kulamadan ay hordhac u noqdaan is-aragyo kale oo ay yeelan doonaan dhinacyada kuwaasi oo ay kaga harisan doonaan isu soo dhawaashaha soomaaliya iyo somalilan iyo sidii dib loogu ambaqaadi lahaa wadahadaladii in muddo ah hakad ku jiray dad badan ayaa rajo iyo yadijilo wanaagsan ka muujinaya kulamadan ee bilowga ah xukuumadda somalilan war ay soo saartay islamarkaasina ay kaga hadashay ee marka la eego shirkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu la yeeshay ee hogaamiyaha somalilan ayaa waxa ay tilmaamtay inuu yimaaday kadib casumaad madaxweynaha somalilan uu ka helay ismaaciil cumar geelle islamarkaasina halkaasi ay kulamo gaargaara ay yeesheen kahor inta aanay wada kulmin madaxweynaha ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulankan saddex geesoodka somalilan ujeedadiisu waxay ku sheegtay ambaqaadidda wadahadallada hakadka ku yimid ee u dhexeeyey ee soomaaliya iyo somalilan wadahadalladaasi oo soo bilaabmay sanadkii labada kun iyo labayo tobankii dibna u bilaabmay maanta kulamadiisuna ay weli ay socdaan ayaa lagu yidhi warka kooban ee kasoo baxay somalilan madaxtooyada soomaaliya oo iyaduna ee ka hor inta uusan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee si toosa u gudagelin shirarka uu la leeyahay ee madaxweynaha somalilan ama hogaanka somalilan iyaduna war ka soo saartay ayaa si rasmi ah u shaacisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu dhaafa dalka jabuuti qoraalkay soo saartay madaxtooyada soomaaliya waxay ku sheegtay in ujeedka kulankaasi uu yahay dib u bilaabidda wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan qoraalkan oo aada u koobnaa waxaa lagu yidhi ujeedka socdaalka madaxweynaha ayaa ah sidii loo sii ambaqaadi lahaa dadaalada wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan iyo xalinta colaadaha dalka ka aloolsan ayaa lagu soo koobay qoraalka kani si kastaba ha noqotee eh, waxaa la rajeynayaa in kulamadaasi ay kasoo baxaan eh, yadadiilo wanaagsan iyo isu soo dhawaashaha soomaaliya iyo somalilan iyo rajo lagu soo ambaqaadi karo kulamo xiga oo wadahadalla uu dhinacyadu markaasi ay isugu yimaadaan wixii xogaa iyo macluumaada kasoo kordhana waan idila wadaagi doonaa intaynu barnaamijkeena ku guda jirno geesa kale haddii aanu fiirino hay-adda asirdoorka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyada nisa ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay shakhsiyaad la sheegay inay ku sii jeedeen deegaanada ay ka armiyaan dagaalamayaasha shabaab ciidamada hay-adda asirdoorka ee nabadsugidda qaranka soomaalida nisaah ayaa lasoo warinayaa howlgal ay ka fuliyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya inay suurogeliday in ay gacanta ku dhigaan Eh, sideed xubnood oo la sheegay inuu ku jiro eh, shakhsi ajanabi ah oo u dhashay dalka uganda iyo eh, gaari la sheegay inuu qalab u siday kuwa oo iyagu dhammaantoodba kusoo jeeday deegaanada ay ka armiyaan dagaalamayaasha shabaab warbaahinta dowladda ayaa baahisay in la qabtay gawaaridan oo tira ahaan gaaraya ilaa iyo saddex gaari islamarkaasina mar sii horeysaba lagu raad joogay oo alaabo nuucoodu elektaroonig u badan la sheegay inay wateen dadkii saarnaa raggan lasoo qabtay ayaa warbaahinta dowladdu waxa ay sheegtay inuu ku jiro muwaadinkaasi u dhashay dalka uganda islamarkaasina qoraalka ay baahisay dowladda federaalk soomaaliya waxaa lagu sheegay inuu ku wajahnaa deegaanada ay ka arimiyaan dagaalamayaasha shabaab hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka waxa ay tilmaamtay dhammaan qalabka gaadiidkaasi saddexdaa lagu waday iyo raggii gaadiidkaasi saarnaaba dhammaantoodba deegaanada shabaabka ay ka armiyaan ujeedkoodu u ahaa inay gaaraan ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale waxa ay shaaciyeen in agabyadan oo ay ku jiraan agab ciidan inay hadda gacanta ku hayaan islamarkaasina raggii iyaguna lasoo qabtay gacanta lagu hayo waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona ah waad nagala socotaan markan haddii aanu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta magaalada muqdisho isaguna waxa uu kaga qayb galay la u naxariistay kulan loogu duceynayo wasiirkii ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya marxuum khadiijo maxamed diiriye oo in muddo ah markaasi ku guda jirtay howlaha u adeegidda qaranka xukuumadda ka mid ahayd muddo dheer sidoo kale baarlamaanka ka tirsanayd ra-isul wasaaraha soomaaliya oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa waxyaabaha lagu xasuusto allah u raxmadee marxuum khadiijo maxamed diiriye ka sheekeeyey isaga oo rabi kaga baryay in uu janatul firdows uu ka waraabiyo
rabaa un inaan dhowr qodob ama characteriska intaan anugu dadkii kolley khadiijo horey usii yaqaanay ma ahayn Eh, inay de qof qarsoomo ma ahayn khadiijo allah u naxariisto soomaali oo dhan way taqaanay laakiin by mediaha aan ka naqiinay laakiin anugu intay hadda wada shaqayntayadu waxay ahayd uun keliya intii hadda aan xukuumadda joogay marka eh, muddadaas eh, sanad iyo ilaa afar bilood gaaraysa eh, ayaan si joogta ah usoo wada shaqaynay walaasheen characteriska ama tilmaamaha aan siin karo waxaan kusoo koobay ilaa iyo sideed ee character oo ay khadiija runtii ay lahayd marka koowaad khadiija waxay ahayd dhallinyaradii la jaan qaaday ama kusoo kortay kusoo kacday xilligii kacaanka dowladdii ee militariga ahayd marka dhammaan eh, aragtideeda kacaannimadu way muuqatay qof waxay ahayd kacaankii kusoo tarbiyoobay kacaan ah eh, xamaasadii kacaanku eh, mar walba waa aad bay uga muuqatay khami- khadiija waa lagu yaqaanay marka qof kacaan ay ahayd la dhihi karaa kusoo tarbiyooday xilligaas khadiija waxay lahayd nolosheedoo dhani dowladnimay ahayd may rumaysnayn in wax bannaanka ka ah dowladnimada khadiija inay ku noolaato diyaaru maahayn inay dowladnimada u noolaato ku dhex noolaato ka shaqayso u shaqayso ayaa khadiijo ka goonayd wax kale oy ka fakeraysay ma jirin khadiijo waxay lahayd dhaqanka la yidhaahdo isku tashi ma uu malaynayaa anugu intaan arkay dad qof kaga qiimo badan ama ka badiya dhaqanka isku tashiga khadiijo anigu ma arkin haddayba program la gelayo ama shaqo la gelayo khadiija kugu soo noqon mayso lacag baa loo baahan yahay ku dhihi mayso wax kalea loo baahan yahay ku dhihi mayso khadiija ayadaa taqaan waxa in lagu heshiiyo in la qabto unbaa muhiima laakiin mar hadday u dhaqaaqdo qof isku tashada ay ahayd sideedaba marka aanu qof kaga taas kaga xoog badan arrintaa ama ka badiya weli ma arag khadiijo ereyga hooyo la yidhaahdo oo la yidhaahdo wuxuu ka yimid hooy lagu soo hoydo ayay si dhaba u matashay ereygaas hooyo rasmi ay ahayd waxay hooyo u ahayd dad aada u fara badan siyaasiyiin hore caruur aynan ayadun dhalin ee, qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin hadda joogta waxaa jira dad badan oo siyaasiyiina oo laga yaabo inay wasiirro yihiin oo laga yaabo inay xildhibaano yihiin oo hadda berigay hooyadood dhimatay aan rajoobina hadda rajoobi baa jira xaqiiqa ah oo hadda rajooyin caadi ah oon hooyo lahayn ayaa jira marka khadiija dad ummade ummad badan aada u kala duwan ayay hooyo u ahayd marka erayga hooyo ayay dhab u matali jirtay eh, khadiija ayay u matali jirtay Eh, khadiijo waxay ahayd qof dadka la yidhaahdo madaasho hebel madaale qof haddii la yidhaahdo qof energy full of energy ah iyada dhan oon marna aadan caajis iyo lama qaban karo iyo lama samayn karo aan aqooninay ahayd oo runtii aan intaan ka bartay ayay ahayd waxay weheshan jirtay soogaanta ummadda soomaaliyeed ayay weheshan jirtay waxay ka mid ahayd dadka loo yaqaano dotcomka generation ayadoo lixdan jir ah haddana khadiija waxay ahayd technologyga iyo social mediaha iyo waxa cusub qof adeegsada si weyn u adeegsada ayay ahayd khadiija may ahayn sida qof da-daas oo haddana aan waxyaabahan adeegsan may ahayn ugu dambayn eh, khadiijo waxay u taagnayd runtii oo ka go-nayd hooyada iyo ubadka soomaaliyeed sidii loo loo korin lahaa loo badbaadin lahaa ayay u taagnayd
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo bee ka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder x hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
supersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdegga ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdegga ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay waah waah dub markaan idhaahdaba waa anigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaan dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matrix superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanainta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormuud hormuud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dileenahay dhegeystayaal qeybaha dhexe ee wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan markaan warbixinada ugu dambeeyo ee barnaamijkeenna ku jira haddii aanu fiirino afayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo caawa shir jaadu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka kuwaasi oo inta badan ee magaalada muqdisho ee ka dhacay afayeenka gobolka ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyey dhacdooyinkaasi iyo sida ay hay-adaha ammaanka ugula tacaaleen oo ay ku jiraan tiro qaraxyaa uu ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay sidoo la sheegay rag ka dambeeyay qaraxyadaasi qaarkood waa kan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodishe oo ka hadlaya warbixinta dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalkooyadil ka dhacay
raaliyada dhegeystayaal dib ayaad ka maqli doontaan warbixinta taliska ciidanka booliiska soomaaliya uu kaga warbixinayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaasina ee salka ku hayay falalka amni daro ee magaalada hase yeeshee marka waxaa ku hormarinaya gudoomiyaha gobolka banaadir handuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaalo oo maanta furay kulan wadatashi ee qorshowleedka maamulka gobolka banaadir isagoo ka warbixiyey howlaha sanadka laba kun afar iyo labaatan maamulka gobolka uu qorshanayo
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد Een, waxaad iga guddoontiin salaan qiimo badan oo tan la isku salaamo ugu sarreyso salaantaas oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta halkan fadhido soomaalidu waxay tidhaahdaa gunigeedku ma soo aruurto laakiin hoggaankii gobolka banaadir iyo dowladda hoose ayaa saaka halkan fadhiyo Een, maantana qorshe howleedka sanadka laba kun labaatan iyo afarta ayaan halkan in looga doodo oo lasoo tuujiyo oo kadibna aan isu keenno wax hufan oon ku adeegi karno ayuu maanta sabtidana haddii ilaah yidhaahdo kulankaasi hadda uu ka dhawaajinayay yaboo gudoomiye ku-xigeenka amniga ayaan asigana qabanaynaa oo looga hadli doona arrimaha amniga taasi waxay ku tusaysaa in aan horu u soconno waxaan rabaa inaan hortiina maanta uga mahad celiyo guddoomiyeyaashii degmooyinka ee aan u dirna dagaalka afar bilood ka hor guddoomiyihii wadajir iyo guddoomiyihii garas baalley iyo rag kaloo fara badan ay ahaayeen iyo fagta ugu horeysay saleebaan iyo muxuu ahay kaalimi iyo rag kaloo fara badan axmanuur iyo aan u dirnay iyo abshir kaaraan iyo akhyaar badan aan dirnay raggu ugu dambeeyey waa kuwa hadda shala daraad ay ka soo galeen waa ku mahadsan yihiin sida ay noo astureen sidaasi la mid ah waxaa ku soo dhaawacmay guddoomiye ku-xigeenkii kaxda oo baabuurkiisii qarax loo dhigay dhibkiisa ilaahay waa yasiray cidna kuma dhiman laakiin dhaawac labada lugood ah ayuu qabyaa isbitaalka digfer ayuu yaalaa asigana allaha ca- wiil wiilasha staafka ila shaqeeya ka mid ah asaguna waa kusoo dhintay mid kalena isha ayaa xabad uga soo dhacday laakiin alxamdulilah kulligoodba way fiican yihiin inta dhaawacna allah bogsiyo inta dhimatana allah u naxariisto iyo guud ahaan ciidamadayna qaranka ee furmaha dagaalka ku jiro oo naftood horeyaasha ah iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee dhiirigelinta u jooga goobaha ayagana waxaan leenahay guulaysta ayaan leenahay intaa kadib qorshe ayaan degsannay qolo kastana meeshan qorsheheeda ayay ka soo jeedisay qorshahaasi waxaan rabnaa horta in la soo aruuriyo degmooyinka waaxyaha kulli qorshood in lagu soo aruuriyo gacanta xogeeyaha guud in lagu soo aruuriyo ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo qorshahaasi la wada dejiyey si dabagal loogu sameeyo waaxi dabagalkana qabsatay ku dabagashaa laga rabaa qof hurdo laga kicinaa ma jiro qof kasta shaqadiisa inuu qabsadaa laga rabaa hanti dhowr gudaan samaynay waa hanti dhowraan leenahay ayaguna doorkooda inay qaataan ayaa laga rabaa haddii ilaa yidhaahdo inuu sida aan u ballan qaadno inuu u fulo waxaan degsanay laba kun saddex iyo labaatankii miisaaniyad ayaan dejinnay hadaf ayaan lahaynay oo xaggee gaaraysiin ah hadafkii aan lahaynay waxaan filayaa afartan iyo todoba milyan ayuu ahaa sanadkii laba kun labaatan iyo saddexda maalin dhoweed ayaan waxaan dhahay asxaabtii maaliyadda ku shaqada laheeday wixii aan dejinnay halkaas soo dhiga wixii la soo saarana halkaas soo saara waa la soo saaray iyaduna runtii meeshi lagu talagalay waaxyaha qaarkoodna wayba dhaafeen qaarkoodna way ku dhowaadeen qaarkoodna meeluu loogu talagalay gaareen taasna waxay tahay waa guul lacagta aan degsannay miisaaniyaddii laba kun labaatan saddexda aan degsannay waa gaarnay ayaa la dhihi karaa waxaana rabaa haddii ilaah yidhaahdo maadaama hortiinna hadda kahor lagu soo bandhigay maanta in looga faa'iidaysteedo halkaas horta la soo dhigo timo weyne markaan arkay kaasha waxaan islahaa soo bandhigi doonaa marka miisaaniyadda in la soo bandhigay noqonaysaa oo dadkaan la tuso wax soo saarkoodii haddii ilaah yidhaahdo marka ciyaariyaa furmi doono birito jimco ah marka waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo doorkiina inaad qaadatiin haddii waad ogeedeeno beriga xowka uu timi jira ciyaaraha waatuu dhihi jira annagaa wadan annagaa wadanno hargeysi markay ciyaarayeen markay gobolka banaadir iyo cidda la ciyaaraysaba annagaa wadan annagaa wadan inaad tidaadinaa laydinka rabaa waxaan rabnaa meeshaani maalindood waana idinlahay maskaxda hala tuujiyo ayaa alkudhigyo hala keeno halkudhigyada sanadka laba kun labaatan afarta in la soo curiyaa la rabaa halkudhigyo dhaxalgal ah dadkana quluubtooda taabanaayo waxqabadkeynana ay ka muuqanayso hadda waxaa akhyaarta ay soo gudbiyeen qaarkood amni waaro adeeg bulsho iyo iyo ammaano ammaano iyo hufnaan shaqo hufnaan shaqana anaa hadda ku diray oo gadaal ka raaciyey marka waxaan rabnaa bal in dib maskaxda inta loogu celiyo maskaxda la dhalaaliyo intaas kadib waxaa la soo jeediyey inaan howlo fara badan lasoo korli doono sanadkan laba kun labaatan afar ku afarta oo khusayso adeegyada dabdhigista waxaan soo arkay degmada yaaqshid runtii dhikaarkii national aidigi inuu aada iyo aada u socdo oo shaqo fiican meeshaas ay ka socoto tii kaleo dhalashadii sugnaantana ay ka socoto degmo camiran ayay aheedoo runtii nolol ka muuqato ilaa ilaa laba boqol ayay u shaqaynaa yidhaahdeen maalin kasta national idigi saf dheer ayaa loogu jiray howl weyn oo qurux badanna waa siiyeen salaabaha waa ku mahadsan tahay maxay ahaaday dhalashadii sugnaantana sidoo kale marka howlahaasi meelahaas ka socdana waxa waaye waa ka mahad celinaynaa waxay u baahan tahay keliya iska warqab iyo isku duubni isku xirnaan iyo wada shaqayn ayay u baahan tahay goob kastaba waa mahadsantihiin mar labaadi mar saddexaad waxaan kaaga mahad celinayaa diyaarinta barnaamijkan iyo maaragtay ustaad dalxa iyo gruubkiisa xogeyaha iyo soo diyaariyey waxaan rabnaa marka bal intaad fadhiisatiin ood waqti isu heshiin inaad wax isu keentiin oo wax isu dhadhaweysiin oo aad soo dhalaalisiin maskaxda aniga ahdaafkii laba kun labaatan afarta qorshaha ama istiraatiijiyadii waa intii mas-uul soo jeediye sagaal waxa aad ku daraysiin iyo waxaad ka dhimaysiinba idinka idin taallaa howlaha kaleoo yeemiga ah waa sidoodii oo arrimaha bulshada quseeyo sida waxbarashadii caafimaadkii daryeelkii bulshada waxaasoo idin waa meeshoodii waa socotaa saad la wada socotiinba ilaahay wuxuu noo suuro geliyey dad badanoo soomaaliyeed ee xanuun la il daraa inaan dibadaha u dirnay markii dalka wax looga qaban waayey ilaahayna qaarkood uu soo caafiyey soo laabteen qaarkoodna hadda ay jiraan ay weliba hadda gabdhahayni gobolka ka shaqay jiray ay hormuud u ahaayeen inta hadda aan dirnoo dambo oo lixda lix qofood ayaan maalin lagu dirnay lixda qofood saddex waxaan umalaynaa ururka haweenka ee gobolka banaadir ayay ka tirsanaayeen saddexna soomaalida kale ayay ahaayeen taasna waxa waaye mar kastaba waxaan xoogga saarnaa haweenka dadka aan dirno haweenkay u badan yihiin gabdhahay u badan yihiin waxaa keenayana waxay tahay waa dadka waa u nugul yihiin taas ayaa keenayso marka waa ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad sanadkee sanadkiisa ilaahay samayn ziyaadaha nagu gaarsiiyo cafiyo caafimaad allahna siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran oo runtii shaqo adag ka haya dalka ayaguna waa ku mahad celinaynaa
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo